lucy latby kalkaalisadan dishay toddobada caruur ah ayaa lagu sheegay inay ka mid noqotay dilaayadii ugu weynaa taariikhda britain toddoba caruur ah oo markaasuun dhashay ayay qudha ka goysay waxaanay isku daday inay disho lix kale laakiin waa ay ka badbaadeen markii ay gashay dembigan oo lagu tilmaamay arxaan darro oo aan caadi ahayn waxa ay jirtay labaatan sano kiiska dacwadda kalkaalisadan ayaa ka yaabisay bulshada britain waxaana dacwadda lagu qaaday cusbitaalka ay ka shaqayn jirtay qaybta caruurta oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee mandaqada england ee dalkan ingiriiska natiijada dacwadan oo lagaga dhawaaqay maxkamad ku taalla magaalada manchester oo kulaasho waqooyiga britain jamcihii shalay ayaa qoysaskii caruurta ay dishay oo ku sugnaa maxkamada qoraal ay si wada jira u soo saareen ku sheegeen in aanay weligood suurtagal u noqon doonin sababta kalkaalisada caafimaad ee ay ahayd inay daryeesho caruurtaas iyo hooyooyinkeed ay u dooratay inay disho waalidkan ayaa sheegay inay tahay caloolxumo in hooyo weyda ilmaheeda islamarkaa ay dhashaba waa arrin ay yidhaahdeen in ay adag tahay oo xanuun badan laakiin in hooyo ilmaheeda markaas dhashay loo waxyeeleeyo qaabkan ama loo dilo ayaa iyaduna arrin aan maskaxda geli karin docor maxamed caydiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada shafil ayaan wax ka weydiiyey saameynta uu arinkani ku yeelanayo hay-adda caafimaadka britain cabdixaafidow waa shaki la-aan inay saameyn taban ku yeelanayso hay-adda caafimaadka bixisa ee dalkan britain ee loo yaqaano n h s maadaama ay maaragtay dhaawac u keenayso tiirka ugu muhiimsan adeega caafimaadka oo ah is-aamin adag ama wanaagsan oo dhex mara had iyo goor qofka bukaan socodkaa iyo dadka had iyo goor adeega caafimaad bixinaya ama ha ahaadeen dhakhaatiir ama neres marka gabadhani maadaama ay ahayd neres muddo sanad ka badan ay cusbitaal ka shaqaynaysay caruur toddoba gaadhaysa ay dishay qaar kale ay sigtay marka taasi waxay yacni dhaawac u keenaysaa sumcaddii iyo haddaa laga gurhan yahay in hay-adda caafimaadka ee dalkan britain oo ah kuwa dunida ugu wanaagsan ama uguna yacni da-weyn oo sumcada aada u weyn lahayd oo adduunyadao dhan looga iman jiray in ay maaragtay kalsoonida lagu qabi karaa calaamad su-aal halkaa la saari ka imanayso qoysaska caruurta laga dilay sababo la xidhiira sharciga awgeed magacyadooda lama shaacin karo laakiin waalidka caruur mataana ah oo ay kalkaalisadan isku dayday inay khaarajiso ayaa ka hadlay dareenkii farxadda dhalashada caruurta mataanaha ah iyo in yar uun kadib dhakhaatiirtii cusbitaalka oo hal mar uun isugu yimi inay badbaadiyaan mataanihii arrinka kale ee mucjisada ah waalidiin caruurtooda ay kalkaalisadu dishay ma ay ogeyn in la dilay caruurta waxa aanay u haysteen inuu xaqii u yimi laba sannadood kadib ayay booliisku xidhiir la sameeyeen waalidkaasoo u sheegeen sida ay wax u dhaceen aabbo ka mid ah waalidka caruurtaasi ayaa sheegay in aanay ahayn in kalkaalisadaasi disho caruur tiradoodu intaas leeg tahay madaxa cusbitaalkuna hore uu ogaadeen inay kalkaalisadaasi ahayd ee dilaa waxa uu aabbahaasi wakaaladda wararka ee royters u sheegay in cusbitaalku dayacay kalkaalisadan dilka geysatay ayaa joogtay markii ay hooyo foolanaysay laba wiil oo ay dib isugu dayday inay khaarajiso waalidka caruurtaasina waxay sheegeen in sida waalid kasta ugu farxaan dhalashada caruurtooda ay iyaguna u faraxsanaayeen markii ay caruurtu u dhalatay waxyar kadib dhalashada wiilasha ayay sheegtay hooyadood inay ogaatay inay wax khaldan yihiin kadib markii kalkaaliso kale u yeedhay ayna aragtay dhakhaatiir dul taagan wiilasheeda mataanahaasi waa ay badbaadeen laakiin mid ka mid ah ayaa dhaawac ka gaadhay maskaxda saameynna ku yeelan doona inta noloshiisa ka hadhay dowladdu waxa ay amartay baaritaan madax bannaan oo ay qayb ka tahay sida dhakhaatiirta caafimaadku wax uga qabteen walaac ay muujiyeen waalidiinta qaarkood cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london